على آله وأصxaaبه أجمعين أmا bعd qال الإmام أbو عبدالرحمن النسائي رحimه الlه taعaalى baabu زiyaadaة الإimaan iimaanka ziyaadadiisa cadaynteediibu u baab yahay وبالإsنaadi qala أخbarana mحamed بن rاafiع qala xadaثna cبdالرزاq qala أخbarana mcmr عn زayd بن أسلم عn cطاء بن يasار عn أbي سacيidi الkhdري qala qala rasuulu الlahi slى الlه عlyه وsلم maa mujaadalatu axadikum midkiin doodiisa fil xaqi uu ku doodo xaqa oo yakuunu lahu isaga u ahaanayo ma aha fi dunyaa adduunyada dhexdeeda biashadda mid ka darnaan badan mujaadalatan xagga dooda min almu'miniina mu'miniinta ka darnaan badan lirabbihim ay la doodayaan fii ikhwaanihim fii sha'ni ikhwaanihim walaalahood shanigee shanigoodana ay kala doodayaan aladiina walaalaha oo udkhilu naara naarta la geliyey yacnii dadka yacnii midkiin xaq uu leeyahay adduunyada sida uu ugu doodaayo mid ka daran ma aha mu'miniinta marka ay rabbigood la doodayaan qiyaamaha maxay rabbi kula doodayaan waxay kula doodayaan walaalahood naarta galay sidii marka uu uga soo saari lahay iyaga iyo marka rabbibaa hadal yacnii waxay rabbibay marka waxay ka dalbayaan inuu naarta ka soo bixiyo dadka walaalahood ah waana u doodayaan ayb qaala wuxuu yidhi yaquuluuna waxay dhahayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow ikhwaanunaa walaalaheen waayo iyaga kaanuu yusalluuna macanaa waxay ahaayeen inay nala tukanayeen wayasuumuuna macanaa waa nala soomaayeen wayaxujuuna macanaa waa nala xajinaayeen faadkhaltahum nnaara naartaad gelisay laba mas'aleba waa laga qaadanaa qof mu'mina inuu naarta geli karo oo dadka naarta gelaayo cusaatu lmu'miniinna waa waa gelayaan naarta yacni sinfi ama qeyb mu'miniinta ka mida cusaad ah ayaa dunuubtooda kabaa'irta ay galeen darteed ayay naar ku gelayaan meeshaas marka waxaa laga garanayaa ibdaalu madaahibi murji ah oo ayagu aaminsan qof hadduu mar muslim ou noqdo waa kaamil iimaankiisa hadduu iimaankiisu kaamil ahaa naarta maba galeenba soo maaha ilee naf mu'minada ilaahay naar ma gelinayo iimaankeedu dhammaystirnaaye ee mas'alada labaadoo laga qaadanayaana waxay tahay qofka inuunan naarta gelid ou naarta galo yacnii in uu ama uu dunuub kabaa-ira uu ku dhaco inuusan gaal ku noqonaynin waayo haddii hadda dadka macaasidaa galay een ka toobad keenin hadday gaalo ahaa lahaayeen lagamaba soo bixiyeenba naarta oo mukhallad fi naar ayuu noqon lahaa mid naarta lagu waarinayo marka mar haddii naarta laga soo bixinaayo mu'miniin inay ahaayeena meeshaas ku cad naartana maxay u galeen waxay u galeen dunuub ay geysteen dunuubta marka iimaanka kulli ma wada baabi-inayso haddii uunan ahayn dembigaasi kufri hadduusan ahayn labadaas mas'alaa marka laga faa'iideysana meeshaan qaala wuxuu yidhi fayaquulu alla wuxuu dhahayaa idhabuu taga faakrijuu man caraftum minhum naarta kasoo bixiya dadkaad garataan oo iyaga ka mid ah qaala faya'tuunahum waa u imaanayaan fayacrifuunahum waa aqoonsanayaan bisuwarihim muuqaaladooda iyo suurooyinkooday ku aqoonsanayaan fa minhum waxaa ka mida man akhadathu naaru naarta mid ay qabatay ilaa ansaafi saaqeyhi ilaa yacni shanshadiisa bartankeeda wa minhum waxaa ka mida man akhadathu ilaa kacbayhi mid ay qabatay ilaa iyo anqowgeediisa fayukhrijuunahum way kasoo bixinayaan fayaquuluuna waxay dhahayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganow qad akhrajnaa min man amartanaa dadkaadna amartay waa kasoo bixinay waa in marka shafaacaduna ay jirto oo dad mu'miniinow alla ku sharfaa inay kasoo bixiyaan naarta kuwa kale ilaahay baa idinka bixinaayo mu'miniintan kalea lagu sharfaa markay leeyihiin akhrajnaa man amartanaa dadkaadna amartay baan kasoo saarnayna waxaa laga qaadanaa amarka allay uga soo bixinayaane ayaga iska soo cantoobsan maayaan oo qofkay doonaan iska soo bixin maayaan meeshaasna marka dadka shafaacada sida qaldan yacni ka rumeeyey oo qulaatu yacni dadkan hadda markaa suufiyada qulaadooda oo kale oo ayagu aaminsan qofku hadduu ka mid noqdo dariiqo dariiqadaas marka wuxuu ku jiraba in uu shiiqooda naarta kasoo bixi karo oo yacnii idin allaba uunan u baahnaynoo ninkiiba meeshaa u nisbo sheegto ilaa qaar ay yidhaahdeen xataa ninkii arko shiiqa wejigii wejigiisa jannada yacnii naarta ma taabanayso oo marka qofkii arka hadduu gaal yahay mmaxaa muxuu noqonaya ile gaalba waa arki karaa maogtahay ru'yatuhu mustaxiila ru'yatu lkaafiri gaalka aragtidiisa oo asaga arkaayo mustaxiil maaha maogtahay ayb marka cumuumka idlaaqaadka ay sameynayaan marka qalad waa quluwi nacam ayb ayb qaala wuxuu yidhi wayaquulu wuxuu dhahayaa alle akhrijuu ka bixiya man kaana fii qalbihi qofkay qalbigiisu dhexdiisa ay ahaato wasnu diinaarin min min aliimaan diinaar in la ego iimaan ah uma qaala wuxuu yidhi man kaana fii qalbihi wasnu nisfi diinaarin diinaar nus marka loo kala gooyo culayskaa in la ego iimaana qofka haysto kasoo bixiya xataa yaquula ilaa uu dhaho man kaana fii qalbihi wasnu daratin qofkii qalbigiisu ay ku jirto dhuuricaso wax la eg kasoo bixiya dhuuricasada culayskeeda aada u yaryihi qaala abuu saciid faman lam yusadiq qofkaan rumaysanin falyaqra' hadihi alaayata aayaddan ha aqriyo in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaa qowlihi cadiiman laga gaaro marka iimaanku inuu ziyaado waa daliilay u tahay leanna nin iimaankiis waa dara mid iimaankiis waa nisfu diinaar mid waa diinaar mid waa ka badan yihi ayb wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu yaxya bni cabdillaahi qaala xadaanaa yacquub bnu ibraahima bni sacdin qaala xadaanaa abi can saalix bni kaysaan can ibni shihaabin qaala xadaanii abu umaama abu umaamata bnu sahlin أنه سمع أbا سعيد الخdريa qال qاla رsuل الlه صلl ل سلم بيna أna naaئم xili aan hurdaayo raأytu الناasa dadkii baan arkay yucraضuuna calaya iyadoo laiisoo bandhigaayo وعalayهim qumusun qamiisyaal ayaana korkooda ah minhaa qamiisyaalka waxaa ka mida maa yblغu الhudiya qamiis markaa gaarayo naasaha wa minhaa waxaa ka mida maa yblغu duna dalika ka hoos mid gaarayo meel ka hooseyso ka sokay oo yacni xagga kore wa curida calaya cumaru bnu lkhadaab ayaa la iisoo bandhigay wacalayhi qamiisun yajuruhu isagoo qamiis wato ou jiidaayo intuu ku dheeraadayba markaa kor baa qamiiska laga soo gashtaa ma ogtahay nin naasuhu u joogaa ninna ka sokay intay noqonee korba cumaraa yimid isaga dhanba marka waa qariyey qaaluu waxay yidhaahdeen famaadaa awalta dalika yaa rasuula allah maxaad ku fasirtay qaala diin diinka maadaama iimaanku uu diinka ka mid yahay waa lagu kala batay marka nina iimaankiisu waa badan badan yahay sida cumar mid waa gaaban yahay wa haakada wa bihi qaala akbaranaa abu daawuuda qaala xadaanaa jacfar bnu cawn qaala xadaanaa abu cumaysin can qays bni muslimi can taariq bni shihaabin qaala jaءa rajulu min alyahuudi nin yahuudda ka mida u yimid ilaa cumara bni اlkhadaab faqaala ya amiira اlmu'miniin aayatun fii kitaabikum taqra'uunaha aayad kitaabkiina ku sugan ood akrinaysaan low calaynaa macshara alyahuudi nasalat annaga haddaan yahuudnahay korkeenna hadday kusoo degi lahayd latakhadnaa dalika alyawma ciidaa maalintaa ciid baan ka dhigan lahayn qaala waayu aayatin aayadee qaala alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina alyawma akmaltu lakum tow ka rabaa maanta waxaan idiin kaamil yeelay diinkiini iimaanka waa ka mid yahay marka qabla dalika alyawm iyo maalintaas iimaanku isku meel ma joogo marka ma joogo waayo kulamaa farad ou soo dego iimaanku waa sii ziyaada ile faradkiibaa waa la rumaynaa waa lagu dhaqmaa iimaana ziyaade meeshii lama joogo shalay marka faqaala cumaru inii la aclamu waxaan ogahay almakaana aladii nasalat fiihi meeshii ay kusoo degtay walyowma aladii nasalat fiihi maalintii ay soo degtay nasalat calaa rasuuli illahi sal l slam fii carafaatin bay ugu soo degtay dhexdeeda fii yowmi jumcatin maalin jumca ah marka ciid uma baahnin waayo maalinta jumcadana waa ciidulusbuuc ee carafaadna waxay kulmineen majmacu ulxajiij waayo dadka xujaajta meeshii kulminaysay qaala baabu calaamati aliimaan iimaanka calaamadiisiibu u baab yahay caddaynteeda iimaanku calaamad lagu garta ma leeyahay wa bihi qaala akbaranaa xumayd bnu mascadata qaala xadaanaa bishrun yani bna almufadal qala xadaanaa shucbaةu can qataadata anahu samica anasa radia allahu canhu yaquul qaala rasuulu lahi sal l slam laa yu'minu axadukum midkiin iimaan lagama yani ma rumaynin xataa akuuna ilaa aan ka ahaanayo axaba ilayhi mid isaga loo jacayl badan yahay min waladihi wa waalidihi iyo wannaasi ajmaciin intaasba inuu aniga iga jecelyahy laa yu'minu marka iimaankaa la anfiyey maxaa laga qaadanaa meeshaas maxabat ullaahi yacni maxabatu rasuuli llahi sal ll cl slam in nebiga la jeclaado fowqa maxabati nafsi fowqa maxabati alwalad waalwaalid waannaas in isaga la jeclaado waajib inay tahay waayo haddaysan waajib ahayn iimaanka laguma anfiyeen haddii la waayana iimaanka dhan ma baaba-ayaa ma baaba-aya naaqis oo noqonay lean arrintan aslulmaxaba waa ka weyn tahay waayo waxuu leeyahay yacni ilaa aan ilmihiisa iyo iyo waalidkiisba ou aniga iga jeclaado haddii qofka ou ilmihiisa xoogaa ou lax jeclaysto nebiga ou ka yar jeclaysto sida aslanna uu jecel yahay nebiga sala allahu calayhi wasalam oo maxabatu nebiyi qalbigiisa waa ku jirtaa laakiin dacfi baa galay oo waalidka iyo ilmihii iyo kasii jecel yahay ninkaasi marka iimaan eberaa ka tahay ma la dhahayee daciif waa iimaankaaga cumar waa kii marka uu ku yidhi nebiga sal ll cl slam rasuul allow anigu wax walbo adaan kaa jeclahay ilaa nafsii nafsadeyda maaha nebiga marka wuxuu ku yidhi laazilta yaa cumar maya weli maya weli maxaa waaye yani marka aad naftaadana aniga aada iga jeclaato ayaa kaamil iimaankaaga oo noqona markaas markuu saa ogaaday buu wuxuu yidhi waaba naftana adaan kaa jeclahay markaasuu yidhi al'aana yaa cumar had dheertaan marka haddii maxabada nebiga fowqa waalidka iyo waladka loo sida loo jeclaada ka badan haddaysan waajib ahayn oy sunno tahay iimaan laguma anfiyeen in iimaan lagu anfiyo wujuubka ayaa keenaya inay waajib tahay iyadana dayib maxabada marka nebiga asal iyo farac bay yeelanaya marka asalka qofka in nebiga jacayl uun inuu u qabo haddii la waayo jacayl maxaa bedelaya jacaylka nacayb haddii nacayb ou galana iimaanka waa burayba asluliimaana la waayey markaas waana sidaas oo kale moxamed ibnu nasr almarwasi oo u kala dhigdhigaaba wa bihi qaala akbarana alxuseyn bnu xurayth qaala akbarana ismaaciilu can cabdilcaziiz wa cabdilcaziiz bnu suhayb albunani xaa وأخبرنا عمران بن موسى قال xdثna عبدالوارث qال xdثna عبدالعزيز عن أنس رضي الله عنه qال qاla رsuل الله صلى اه علي وسلم lا يؤمن أحadكم حتى أkuna أحba إلyه من malه وأهlه والناaس أجمعين وبه qال أخبرna عمران بن بكار qال xdثna علي بن عyاaش qال xdثna شعyب شعyب بن أbي حمزة qال أخبرna xdثna أبو الزناad mima xadaahu cabdالرaحman بn hurmuz wuxuu u sheegay waa أعraj mima dakara anahu acrajna wixii uu sheegay anahu samca abaa hurayrata radia allahu canhu yuxadiثu bih can rasuuli اllahi sal ll slam wاladii nafsii biyadihi baan ku dhaaranayaa laa yuؤminu أxadukum xata akuna أxaba ilayhi min waalidihi wawaladihi wabihi qala akbarana ismaaciil isxaaq bnu ibrahim qala xadaana nadru qala xadaana shucbatu xaa waakbarana xumayd bnu mascadata qala xadaana bishrun qala xadaana shucbatu can qataadata qaala samictu anasa radia allahu canhu yaquul qala rasuulu llahi sal l slama waqaala xumayd bnu mascadata fi xadiidihi ina nabiy allahi sal l slam labadaas kala saaray qaala laa yuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi ma yuxibu linafsih midkiin ma rumaynin ilaa walaalkii uu kala jeclaado wax naftiisa uu la jecel yahay riwaayo kalea waxay leedahay min alkhayr oo khayrka ah haddaad shar jecesha inaad shar la jeclaato ma maya sax ma aha marka qofku inuu daacad u yahay walaalkiis muslim inay waajib taha laga qaadanaa iyadana waayo iimaana lagu anfiyey laakiin inaad iska nacdo oo aada marka khayrka u haysto inaad la nacdo intaad haddana sii dallacdo aada haddana tiraahdid inuu ka baaba-aba aad iska jeclaysato xaasidnimo iyo mxua cudurro xunxunay gelaysaan waxaa marka xaasidnimadana ummadda aaday u baabi-isaa aad dhiigooda waxa laysku dilo waa iyada xaasidnimada wax sixirka keena waa iyada in qofka uu wax sixro uu ku fekero waxa yacni xumaan badan badan keenayo xaasidnimada ugu badan waxa ugu badanoo waqtigan dadka haystana cudurka aan yacni haddaad aada ugu dhaba gasho cudurradanna haysto mujtamaceenna haysto xaasidnimada kooway ka tahay qof baad arkaysaa qof uunan aqoonin waxba sameyn wax uu yahay uusa garanaynin bimujarad nin dhaqdhaqaaq roon xoogaa lacag iska haysto arkaa cuqdadu isaga qaadaa waxba kama haysto waxba kama qabo maxaa dhacay markaad u dhaba gasho wuxuu ku lehay dadku inay sinmaanaa fiican dadku inay sinmaan ilaahay baanba sidaas aanba xukuminba oo dadku inay kala dheeraadaanoo nin nin maal bato oo nin cilmi mid dheeraado mid ou mid maal dheeraado mid caqli inuu dheeraado ninba ilaahay dadka waxbau siiya wuxuu ilaahay ku siiyey alxamdu lilah ku dheh laakiin haddaad un kii wax haystana aada necab tahay kii yacnii jaah ilaahay siiye aada necab tahay waxaas dhibaatada ugu badanoo dadkeenna haysata hadhow markii meel layskula soo dhacana markaasa waxaa la arkaa dhibaato iyo indhataaga la galay وبه قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن حسين وهو المعلم حسين بن ذكوان المعلم عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير riwaayadan marka tafsir waa min alkhayri oo khayrka ah ibn اlqaطaan marka bayaan ulahmi wاlihaam waxa uu yidhi ibn abi shayba u nisbeeyey marka ibn abi shayba marka laba kitaabo le musnad iyo musanaf lacalahu marka musnadka inuu ku jiro ayb isnaadka imaam اlbukhaari waqad qarana اlbukhaariyu isnaada xusein almucalim biisnaadi shucba can qataada وsaaqa lfda shucba kama bayana dalika alxaafidu fi اlfatxi wawaqaca cinda muslimi lijaarihi ow qaala liakhiihi ayb dariiqa xusein iyo shucba ayuu bukhaari isku lamaaniyey lafdigii shucbau sheegay lafdiga shucba marka min alkhayr ma laha xusein ibni dakwaan almucalim ayaa min alkhayri sheegay oo lafdiga shucba kii aan soo marnoo hore wahay وبه قال أخبرنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن عدي عن زر قال قال علي إنه لعهد النبي الأمي إلي إنه شأنgu waxa uu yahay لعهd يعني إنه kan يعني aan idin sheegayo لcahd النبiي nebigii ballantiisii waa alأmiyi umiga ahaa nabiy llaahi maxamed sal l slam ilaya aniga uu yacni igula ballamay uu igula dardaarmay muxuu u sheegay annahu laa yuxibuka ilaa mu'minun ku jeclaan maayo ilaa mu'min unbaa ku jeclaanayo walaa yubqiduka ilaa munaafiq ma ku nacaayo ilaa munaafiq maayo yani mu'min unbaa ku jeclaado munaafiq unbaa ku naco haddaad cali tahay shiicada marka xadiidkan ay qabsanayaan waxay leeyihiin ahlu sunnadu waa nawaasib cali bay necban yihiin horta muqadamada caliyay necab yihiin sax ma tahay ma necbo cali ahlu sunna waa jecel yihiin laakiin asagii baa wuxuu nacaybka u yaqaanaa haddaad abubakar iyo cumarna jeclaato iyo cuhmaan calina aada jeclaato cali ma jeclaan inay la tahay isaga waana jiraan dad badan oo maanta dhan haddaad leedahay war waxaas ma aaminsani maya waa aaminsan tahay kule ilaa qaabka aniga aan rabo aadan u soconin haddaadanba qaabkaan rabo aadan u soconin waxaas ma aaminsanid uu kuleeyahay dawaa'ifta marka gulaada waxaas waa qabaan marka cali ahlu sunnaha ma necba xadiidkanna waaba warinayaan waaba kanba dawaawiinta islaamkuu ku yaallaa muslim iyo ku yaallaa waxaa kaloo iyadana ku jira arrintaas calimiya ma keligiisuu la gaaryahay maya waxaa imaan doonto calaamat اliimaani xub اlansaar wa calaamat الnifaaqi bugd اlansaar ansaarna waa la qabaan soo maha waxaa kaloo iyadana soo arooray nebiga sal ll ly slam wuxuu arkay dad abubakar la doodayo oo ka xanaajinayo markaasu wuxuu yidhi wahal antum taarikuu lii saaxibi war saaxiibkayga ma miyaynan ii dhaafaynin ii daaya saaxiibkayga waa ma jeclayn nebiga qo abubakar in lala murmo ama yacni dad ay la murmaan iyo waa aad ba waa ma jeclaan jirin waxaa kaloo abubakar helay oo dad kaloo helay aysan jirin sida nebigaba uu caddeeyey wuxuu yidhi low kuntu mutakida axada min ahli اlardi khaliila laاtakadtu abaa bakrin khaliila walakin saaxibukum khaliil اllah haddii cidba aan khaliil ka dhiganayo abubakran ka dhiga lahay cid kale ma sheegin ayb wbihi qala akbaranaa ismaaciil bnu mascuud qala xadaanaa khalidu yacni bna اlxaariث can shucbata can cabdillahi bni cabdillahi bni jabrin can anasi can الnabiy sal l slm qaal xub اlansaari ansaar jacaylkooda aayat liimaan iimaanka calaamadiisa wabugd اlansaari ansaar nacaybkoodana aayat nifaaq marka nacaybkan waa maxay laftiisa in la fahmo u baahan waa nacayb aada qofku u necab yahay sifadoodaas ay ku sifaysan yihiin kownuhum ay nebiga u gargaareen qofka u naco waa munaafiq waana gaalba sababtoo diinta inay gargaarsato diida macnaha meesha ku jirana kaas waa maxaa meesha ka baxaaya marka waxaa ka baxaaya saxaabada ayaga dhexdooda waa dhici jirtay mararka qaar inay isku xanaaqaan wax isdhahaan bal inay isku gacan qaadeenaaba dhacdayba ma soo gelayaan marka kuwaan ma soo gelayaan waayo gacan qaadka iyo wax isdhehidda iyo arrin ma mawduucyo kale ku saabsan wa ee waxay marka isku dagaalayaan ay isku dagaalayeen ama ay wax u kala hadallada isugu tuurtuurayeen ma ahayn nacayb ay u qabaan kownuhum ansaarnimada muhaajirinnimada ma ahayn saas qurdubi baa isagana mufhimka sidaas oo kale ku sheegayna cali markii uu dagaalamayey dada la dagaalka dhinac kale uga jiray munaafiqiinna ma aysan ahayn asaa qiraya xataa cali radia allahu canhu dhinaca kale dad uu yidhi kaalaya ii hiiliya oo yidhi maya arrintan kugu hiilimayno waa jireen marka cali bay niyad xumeeyeen sidaanay noqotay ma la dhahay ma la dhahay qaala baabu calaamati lmunaafiqi qaobihi qaala akbaranaa bishr bnu khaalidin qaala xadaanaa moxamed bnu jacfar can shucbata can sulaymaana can cabdillahi bni murata can masruuqin can cabdillahi bni camrin can الnabiy sal l slama qaal arbacat man kuna fiihi kana munaafiqan khaalisa ow ka munaafiq khaalis ou noqona afar ninkii laga helo ow kaanat fiihi khaslat min alarbaci qeyb afarta ka mida qofkay ku sugan tahay kaanat fiihi khaslat min annifaaqi baa ku jirta xataa yadacahaa ilaa uu ka tegayo ida xadada kadab waidaa wacda akhlaf waidaa caahada qadar waidaa khaasama fajar hadduu sheekaynaya beenuu sheegaa haddii u ballan qaado waa khilaafa hadduu cahdi iyo heshiis galo waa dhakrayaa haddii uu doodo daacada rabbi waa ka baxa calaamadahan marka qofka galo munaafiq nifaaq camaliya miya mase waa nifaaq ictiqaadi waa camali afartaas ninka laga helo gaal waayo maaha macnaheedu nifaaq ictiqaadi ma aha nifaaqu camali ictiqaadi inuu uqeybsamana tirmidiga waa kusoo aragna xataa marka nifaaq mid oo marka aan diinka looga bixayn nifaaqa qur-aanku ka warramay laakiin gaalnimo waay soo maa wax qofka uurkiiba kufri ku haystaa haddaad marka tiraa maya lafdigan muxuu nebiga sheegay munaafiq horta ma yidhi mase ma dhihin caamada saada dadka caamada qaabkaasu kale wax u dooday shaaricu kufri ma yidhi mase ma dhihin war kufri waxaa jira kufrun duuna kufrin iyo kufrun mukhrijun can ilmilla iga dhaaf warkaas ilaahay kufri ma yiri mase ma dhihin ma sheegay maxaa meesha ku yaalluu ku leeyahay marka de kelimaadka sharciguna waxay leeyihiin isqilaax sharci ah oo shaaricu uu ilaaliyey maahan luqad keliya in lala aadayo soo ma fahmi ilaa dadka qaarkood loogu sheekeeyeyba yani haddaad araqo kufrun duuna kufrin hadal murji-a laga dhigay la yaab waay nacam bukhaarigii buu ku yaalaa kutubtii tafsiirkii buu ku yaalaa daawuus iyo cadaa iyo ibnu cabaas ayaa laga hayaa kuwana waxay u joogtaa marka murji-ada warkooda waay nacam marka waa mashaakil mashaakil waaye ka dhalanaya marka jahli iyo waxyaabahaas wbihi qala xadaثna cli bnu xujrin qala xadaثna ismaaciilu qala xadaثna abu suhaylin naafic bn malik bn abi caamir can abihi can abi hurayrata ana rasuula اlahi sal slm qaal aayaة الnifaaqi ثalaaثun ida xadaثa kadab waida wacada aklaf waida tumina khan saddexdaasba ikhwatu yuusuf waa sameeyeen yuusuf walaalihiisa gaalana ma ahayn bal walasbaadi iyo awlaadi yacquub ayaa lagu sheegaa soo maha wabihi qaala akhbaranaa wasil bnu cabdilaclaa qaala xadaثanaa wakiicu can اlacmash can cadiy bni haabitin can ziri bni xubayshin can caliyin qaala caahida ilaya rasuulu اllahi sal l slam nabigaa igula ballamay anlaa yuxibanii ilaa mu'min walaa yubgidanii ilaa munaafiq wabihi qaala akhbaranaa cmr bnu yaxya bn اlxaariث qaala xadaثana almucaafaa qaala xadaثana zuhayru qala xadaثna mansuur bn اlmuctamir can abi waa'il qaala qaala cabdullaahi waa mowquuf halaaثu man kuna fiihi fahuwa munaafiqun ida xadaثa kadab waida اtumina khan waida wacada akhlaf faman kanat fiihi waaxidaة minhuna qofkay ku sugan tahay lam tazal fiihi khaslaة min الnifaaqi xataa yatrukaha ka zuuli maayo inay khasla oo nifaaqa ku jirta ilaa uu ka tago qaala baabu qiyaami ramadaan ramadaan qiyaamkiisu yacni inuu iimaanka ka mid yahay wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaثna sufyaan can zuhriya can abi salamata can abi hurayrata ana rasuula اlahi sal l slama qaal man qaama shahra ramadaana iimaana واxtisaaba gufira lahu ma taqadama min denbih wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu can maliki can ibni shihaab walxaariث bni miskiini qiraءaة calayhi waana asmac ayuu ii waramay can ibni اlqasim qala xadaثanii malikun can ibni shihaabi can xumayd bni cabdiraxmaan can abi hurayrata ana الnabiya sal l slama qaala man qaama ramadaana iimaana واxtisaaba gufira lahu ma taqadama min denbih waa soo hormaray marka xadiidka wabihi qaala akhbaranaa moxamed bn ismaaciil qala xadaثna cabdullahi bn moxamed bni asma qala xadaثna juwayriyatu can maliki qaala الzuhriyu akhbaranii abu salamta bn cabdiraxman xumayd bn cabdiraxman can abi hurayrata ana الnabiya sal l slama qaala man qaama ramadaana iimaana واxtisaaba gufira lahu ma taqadama min denbih baabu qiyaami leylati اlqadri inay iimaanka ka mid tahay wabihi qaala xadaثna abulashcaf qaala xadaثna khalidu yacni bn اlxaariث qaala xadaثna hishaam can yaxya bni abi kahiiri can abi salamata ibn cabdiraxman qala xadaثnii abu hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اlahi sal slama qaal man qaama ramadaana iimaana واxtisaaba gufira lahu ma taqadama min denbih waman qaama leylata اlqadri maxalu shaahidka waa iimaana واxtisaaba gufira lahu ma taqadama min denbih azakaatu zakada inay iimaanka ka mid tahay yani acmaashaan iimaankay ka mid tahay وبه qال أخبرnا محمد بن سلمة qال xdثna بن الqاسم عن مالك qال xdثnي أbو سhayل عن أbيه أنه سمع طلحة بن عbayd اللahi yqul جaء رجل إلى رasuuلi الlahi صلى اه سلم nin baa nbigu imid min أهli نجdi reer نجdi hاaئر الرأس madaxiisu markaa yanii ounan shanlaysnayn ou kala firirsan yahay nasmacu dawiya sawtihi codkiisa shanqartiisa aan maqlayno walaa nafhamu wuxuu sheegayana aanan fahmaynin meel dheeruu kasoo hadlay macnaha so halkaas soo maraayo warkii soo bilaabay codaan maqlaynaa laakiin ma fahmaynin ma yacni waxa uu dhahayan aanan fahmaynin xataa danaa ilaa uu soo dhowaaday faidaa huwa yas'alu can ilislaami buuba su-aalayaa faqaala lahu rasuulu llahi sal ly slam hamsu salawaatin fi lyawmi walleyla qaala hal calaya hayruhunna ma laygu leeyahay wax kale qaala laa maya ilaa an tatawaca ilaa an tatadawac istinaha marka haddii mutasil laga dhiga haddii munqadic laga dhigaba laba mas'ala ku kala xirmayso haddii la yidhaha laa laguguma laha wax kale ilaa an tatawac haddii istinaha mutasil laga dhigo marka wuxuu noqonayaa ina yani inaad adiga un yani waxba waajib kuguma aha ilaa inaad sunnaysanaysa maaha ayb adigu inaad iska sunnaysanaysa maaha haddii munqadic laga dhigo macnaha laga dhiga laakin laka an tatadawac inaad tadawucda waa leed waa leedahay tadawuci marka yacni meeshaas marka hal التaطawucu yajibu bالshuruuci sunaad awal khiyaaraad lahayd haddii laakiin aada sunaysato sunnadii aad gasho ma ka bixi kartaa mase yani sunnada inaad guda gasho ma ku waajibe intaada gudagelin waa sunna waa la ogyahay laakiin haddaad guda gasho ma waajibe maalig oo kale waa waajibe buu leeyahay haddaad guda gasho waayo waxaa la yidhi waxba kuguma waajibayaan ilaa an tadawuc haddaad sunno gasho waa kugu waajibayaan waayo macnaha marka saasoo kale u ka qaatee laakiin nusuus badanoo waxaa jirta marka qaraa-in badan oo sunnada inaynan waajibaynin bishruuc aynan ku waajibaynin tilmaamaysaa jirto fara badan oo ay ka mid tahay soon intuu nebigu yidhaahdo caaisho intuu u yimaado hal cindakum shay-un wax ma haysaan ayay waxay dhahayeen ha hadday dhahaan kaanuu dhahaya haatihi falaqad asbaxtu saa'iman waa cunayay soonka waa iska waa ka tegay soo maa wax inuu soo qaleynayana nusuus sariixoo saxiixa ma jirto ayb marka meelahaas iyo qoladan maalikiyadana waxay leeyihin salaada yacni xajka xajka tadawuca haddii la gudagalo waa waajiba kan xajkuu la mid yahay bay leeyihin wax kalena qoladan marka maya xajka nas gaara kusoo aroora wa atimu alxaja waalcumrata lilahi baa leeyihi inuu ka duwan yahayna waxaa ku tusaysa ay dhaheen xajka haddii uu buro waa la dhammaystiraa yukamalu waxaa la dhammaystiraa fii yani faasidihi xajka hadduu fasaado isagoo buray iska soo noqon maysid waa iska sii wadaya nacam salaadda sidaas ma yeelaysid nacam ma sii wadi kartid iyadoo bjabtay oo burtay qaala rasuulu llahi sala ll ly slam wasiyaamu shahri ramadaan qaala hal calaya gayruhu qaala laa ilaa an tatawc wadakara lahu rasuulu llahi sal l slam azakata ayuu u sheegay faqaala hal calaya ayrahaa hayruhaa qaala laa ilaa an tatawc faadbara rajulu ninkii waa jeestay wahuwa yaquulu laa aziidu calaa hada walaa anqus ka ziyaadin maayo mana ka nuqsaaminayo qaala faqaala rasuulu llahi sal l slam aflaxa in sadaq waa liibaanay hadduu run sheegay mar hadda zakadii ayuu baabeeyey islaamowna ninkan wax ka su-aalay islaamka iyo iimaanka inay isku mid inay yihiin uu ku wadaa marka haddii mar islaamka keliya la sheegayna macna aliimaan waa ku jira qaala aljihaadu wabihi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadaثana laythu can saciidi can caطaaءi bni miina samca anahu samca abaa hurayrata radia allahu canhu yaquul samictu rasuula اllahi sal l slam yaquul intadaba allahu ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu kafaalo qaaday liman yakruju fii sabiilihi qofka jidkiisa ku baxaayo laa yukhrijuhu ila aliimaanu bi ounan bixinaynin ilaa rumayn oo i rumaynaya maaha wاljihaadu fii sabiili iyo jidkayguu ku jihaadaya anahu daaminun allah wuxuu kafaalo qaaday yani anahu isaga ninkaasi daaminun duu damaanin damaano qaad mid u saaxiiba xataa udkilahu اljannata ilaa aan jannada geliyo biayihimaa kaana labadooda kii ou ahaado imaa biqatlin dil wa imaa wafaatin oo iyo inaan meesha uunan kus lagu soo dilin oo iska dhinto oo meesha ku dhinta macnaha o yani ka imaa biqatlin wa imaa wafaatin ow an yaruddahu ama uu soo celiyo ilaa maskanihi gurigiisa aladii kharaja minhu uu ka baxay yanaalu maa naala min ajrin waghaniima ou haleelaayo marka wixii uu soo haleelay ajri ajri iyo haniima ah وbه qال أخبرnا محمد بن qدامة qال xdثnا جرير عن cماaرة بن الqعqاع عن أbي زرcة عن أbي هريرةa رضي الله عنه qال qاla رsuل الله صلى اه عليه وسلم تضمن الله allah wxuu damaano qaaday لmن khرجa fي سبيلiه la يkرجه إlا جهاaد fي سبيلي وإيmاn bي وتصديq برasuلي fahuوa ضاmن ninkaasi damaanad qaad mid ku sugan waayo duu damaanin an adkula an udkhilahu اljannata inaan jannadii geliyo ow arjicahu inaan soo celiyo ilaa maskanihi aan kusoo celiyo alladii kharaja minhu uu ka baxay naala maa naala yacnii ha haleelo wixii ou haleelayo min ajrin ow haniimatin qaala baabu adaa'i اlkhumus khumuska gudashadiisa iimaanka inuu ka mid yahay wabihi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa cabaadu wahuwa bnu cabaad can abi jamrata nasr bnu cimraan adubaciy weyaan can ibni cabaasin qaala qadima wafdu cabdilqays calaa rasuuli lah sal l slam usoo galeen faqaala ina hada alxaya annaga haddaan qoladan nahay ikhtisaasaa lagu nasbiyey min rabiicata reer rabiica walasnaa nasilu ilayka annagu kusoo ma kusoo gaarayna ilaa fi shahri lxaraam unbaan kusoo gaaraynaaye famurnaa bishayin wax nafar naudhu anka na'khudhu canka aan kaa qaadaneh xaggaaga wanadcuu ilayhi aan dadka ugu yeerno ilaa man waraa'anaa dadka naga dambeeyo faqaala amurukum biarbacin waanhaakum can arbacin afaraan idin farayaa afar waa idinka reebayaa aliimaanu billahi maan idin faraa ta koowaad huwa aliimaanu billah uma fasarahaa lahum iimaankiiba u fasiray shahaadatu an laa ilaha illa allah waanii rasuulu llah waiqaamu الsalaati waitaau الzakaati waan tu'adduu ilaya khumusa maa hanimtum wixii aad soo haniimaysataanna khumuskooda inaad aniga iisoo gudataan waanhaakum can اddubaa'i wاlxantami wاlmuqayari wاlmusafati ayaan idinka reebaya ayb marka weelalna waayo waxyaabahan oo markaa soo dedejiyo sharaabka lagu radiyo in dhaqsaba uu ku qamro uu ku noqdo ayb dubaa marka bocorkii waa xantamka waa ashuunka muqayar waa kan la dharoobay laami waxaa lagu dharoobay walmusafatkuna waa la mid ama muqayarku marka waxyaab weelashaas weeyaan marka maxalu shaahidkiisa waan tu'adduu ilaya khumusa maa hanimtum meeshaasu ka rabo qaala baabu shuhuudi ljanaa'izi janaa-ista xaadiritaankeeda wabihi qaala akhbaranaa cabduraxmaan ibni moxamed ibni salaamin qaala xadaanaa isxaaqu yacni bna yuusuf alazraq can cawfin waa ibn abi jamiila can moxamed ibni siriin can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiy sal l slama qaal man itabaca janaazata muslimin qofkii raaca iimaanan waxtisaaban ku raaco fasallaa calayhi ku tukado uma intadara sugo xataa yuudaca fii qabrihi ilaa la dhiga qabrigiisa kaana lahu qiraadaani baa u sugnaanayo axaduhumaa midlu uxudin uu yahay waman sallaa calayhi qofkii ku tukado uma rajaca iska laabto kaana lahu qiraadun ayaa u ahaanayo qaala baabu lxayaa'i xishoodkii ayuu u baab yahay wabihi qaala akhbaranaa haaruun bnu cabdillaahi qaala xadaanaa macnun qaala xadaanaa malikun xaa wlxariث bnu miskiini qira'aة عlyh وأna asmع can ibni اlqasim qala akhbaranii malik wاlafdu lahu can ibni shihaabi can saalimi can abihi ana rasuula اlahi sal slm mara calىa rajuli ayuu soo maray yacidu akhaahu walaalkiis waaninaya fi اlxayaaءi fi shaأni اlxayaaءi yani xishoodku ka waaninayo kaanahu inuu dhahayo war waa ku dhibay xishoodkan faqaala wuxuu yihi dachu iska dhaaf faina اlxayaaءa min aliimaani buu ka mid yahay qaala baab addiinu yusrun diintu waa fudayd wabihi qaala akbaranaa abu bakr bnu naafic qaala xadaanaa cumar bnu caliyin can macnin can macni bni muxamedi can saciidi can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sal l slam ina hada diina yusrun waa fudud yahay sidiisuu ku fudud yahay ee tasaahul in laga dhigo oo diinkii takaaliiftii iyo mas-uuliyaadkii dhanba la yska qaadaa dhowna la yidhaha diinta waa fududdahay saas saas ma laga wado walan yushaada diina diinka iskuma adkeeyo axadun axad ilaa qalabahu ilaa diinkaa ka adkaado waayo duruqu lkhayr ma soo koobi kara tiradii ay ka bateen isaga unbaa marka yacni waxau noqonayaa kay ka daba imaanaya fasadiduu marka markay ka hor timaado ou yacnii soo isugu adkeynaya isugu adkeynaya haddii marka diinkii uu ka qaalib noqdo qofkaasi marka meel kaloo tega meel kale ayuu aaday fasadiduu toosiya waqaaribuu dhadhaweeya waabshiruu bishaareeya wayasiruu fududeeya wastacinuu kaalmaysta bilghadwati aroorta waarawxati caraabada xilliyada yacni nashaadka aada leedihiin ilaa qofka musaafirka labadaas xilli ou qoraxda qabowdahay buu nashaad leeyahay iyo wa shay-in waxau min adduljati guurada ah habeenkii la guureeyo ah waqtiyadaas yani waqtigaad nashaadka leedihiin cibaadaysta qaala baabu aab baabun axabu اddiini ilى اllahi caza wajala diin ilaahay kan loo jacayl badan yahay agtiisa wbihi qaala akbaranaa shucayb bnu yuusuf can yaxyaa wahuwa bnu saciidi can hishaam bni curwata qaala akbaranii abi can caaishaةa radia allahu canha ana nabiya sal l slm dakala calayha waa usoo galay wa cindaha mra'atun iyadoo ay haweenay la joogto faqaala wuxuu yidhi man haadihi tani waa tuma qaalat fulanatu hiblaayo ayay tiri laa tanaamu ma seexato tadkuru min salaatiha salaadeeday sheeg sheegaysa faqaala mah ka joog mah maxaa laga wadaa maxaa laga joogaana waxaa laga joogayaa inaad arrimahaas dadka ku ammaantaan waxaan ammaan ahayn ood idinku ammaan u malaynaysaan inaad wax ku ammaantaan iska dhaafa sidaas kutubaha taraajimta eedaad akriso waxyaaba aan ammaan ahaynoo waxaad arkaysaa oo yani maalan ama dadaal dheeraad ah oo takalluf oo ku jiro qofka in lagu ammaanayo tan hadda marka waxa uu ka celinaya waay nebiga sal l slam ayb qofka hadda maalan fulaan wuxuu kun ragcou tuka jiraa laleeyahay maalintii kun ragco maalinkii inuu qofka dukado waajibaadkii kala aawahay ilaa qofka waajibaadaa saaran sooma hadduu ilmo leeyahay waxay rabaan nafaqay ka rabaan qof inuu soo booqdo yani jirana imaan karto waxyaaba badan waajiba alamru bilmacruuf wanaahi can munkar cilmi inuu barto waxyaaba badanoo qofka waxaa jira laga raboonay nin marka kun ragco dukaday waajibaadoo kale u dayacaa soo maha marka ammaan ma noqonaysa taas oo kale calaykum maa tudiiquuna waxaad ku dadaashaan waxaad awoodeysaan fawallahi baan ku dhaartay laa yamallu llaahu alla ma noogaayo xataa tamalluu idaa maliltum haddaad idinku noogtaan alla ma noogaayo xataa bimacnaa idaa idaa wa idaa ibnu qutaybata diina weli sidaas ku shara laa yamal haddii kale macno qaldanaa ka soo baxayo ilaahay ma noogaayo ilaa aad adinka noogtaan haddii la yidhaa xataada laga dhigo macnaheedu maxay u ekaanay haddaad noogtaan waa noogaa ma noqonayso macnahaasna macno laa'iqba ilaahay waa ma aha xadiidkana uma loomaba jeedo xataa bimacnaa idaana luqa la yaqaano waa marka laa yamallu llaahu alla ma noogaayo xataa tamalluu idaa maliltum yani cibaadada haddaad badisaan badisaan idinka waa noogaysaan rabbi ma noogaayo isaga hawaabtiis mar walba waa bixinaa marka ha isnoojinina waa idinka wa kaana axaba addiini ilayhi diin alla ka loogu jacayl badan yahay waxuu ahaa maa daama calayhi saaxibuhu qofka saaxibka qofku waxa uu joogteeyo qaala baabu lfiraari biddiini min alfitan diinta in fitnada lagala ordo wabihi qaala aqbaranaa haruun bnu cabdillaahi qaala xadaanaa macnun xaa wa qaala alxaariu bnu miskiinin qira'atan calayhi waana asmac can ibni lqaasim qala xadaanaa maliku can cabdiraxmaan bni cabdillahi bni cabdiraxmaan bni abi sacsacata can abihi can abi saciidin alkhudriy qaala qaala rasuulu llahi sal l slam yuushiku waxaa dhow an yakuuna khayra maali muslimin muslim maalkiisa kan ugu khayr badan hanamun ari inuu noqdo yatabicu bihaa uu ku raacayo shacafa aljibaali buuraha korkooda wa mawaaqica alqadri dhibicda roobka meelaha ay ku da-do yafiru bidiinihi min alfitan diintiisau fitno kala cararaa haddii marka yacnii ay noqoto cuslada waxay fadli badan tahay huldada marka aada diintaada uga cabsato cusladaa fadli badan markaas laakiin haddaad diintaadiina hadda aa haysa karto inaad dadka ku dhex jirtaa fiican markaas almu'minu aladii yukhaalitu اnnaas wayasbiru calaa adaahum khayru min aladii laa yukhaalituhum walaa yasbiru calaa adaahum kan dadka ku dhex jiraa khayr badan cilmi buu baranaa qof buu hanuuninaa jamaacadii buu tukanaa jumcadii buu wax ka tukanaa laakiin hadday noqoto diinkaaga asalkiisa inuu fidnoobayo ee markaas inaad masaalixdaani diinka asalkiisaa ka weyn qaala baabu mahali lmunaafiqi munaafiqa tusaalihiisa wabihi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa yacquubu can muusa bni cuqba can naaficin can ibni cumara ana rasuula اllahi sal slama qaal mahalu lmunaafiqi munaafiqa tusaalihiisa ka mahali shaati lcaa'irati rida iyada yacni laba goosin oo ari ah u dhaxayso oo kale oo marna tan aadaysa marna tan aadaysa bayna alghanamayni laba ari dhexdood ku noqnoqonayso tasiiru fii haadihi tanay u soconaysaa maratan kol wafii haadihi tanay maratan u soconay laa tadrii ma garanayso ayuhaa ta ayahaa tatabic midda ay raacaysa ma garanaysa marka ridaasi marka kamahali shaati lcaa'irati ridaas noqnoqonayso oo laba goosin oo ari ah ku noqnoqonaysoo kale ayaa ayuu la mid yahay marka waana aayaddii mudabdabiina bayna dalika laa ilaa haulaai walaa ilaa haulaai qaala baabu mahali aladii yaqra'u lqur'aana qofka qur-aanka aqrinaya tusaalihiisa min mu'minin wamunaafiqin ah wbihi qala akbaranaa cmr bnu caliyin qala xadaanaa yaziid bnu zurayc qala xadaanaa saciidu bn abi caruuba can qataadata can anas bni maliki ana abaa musa alashcariya radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sal slam mahalu lmu'mini mu'minka tusaalihiisa aladii yaqra'u lqur'aana qur-aanka akrinaayo mahalu lutrujati waa liinta liin ugunjida ama liinta iyada markaa burtuqaalka oo kale liintaasoo kale dacmuhaa dayibun dhadhankeedu waa macaan yahay oo wanaagsan yahay wa riixuhaa dayibun haddaad san ka saartood carafsatana waa carfi wa mathalu lmu'mini mu'minka tusaalihiisa aladii laa yaqra'u lqur'aana aan akrinaynin ka mahali tamrati timir oo kale waa dacmuhaa dayibun dhadhankeedu waa wanaagsan yahay walaa riixa lahaa carafna male timirtu wmathalu lmunaafiqi aladii yaqra'u lqur'aana ka mahali rayxaanati oo kale waayo riixuhaa dayibun carafteeda waa udug riixdu waa soo baxeen wa dacmuhaa dhandhankeedana murun waa qaraar wamahalu lmunaafiqi aladii laa yaqra'u lqur'aan munaafiqa aan qur-aanka aqrininna ka mahali lxandalati oo kale dacmuhaa murun walaa riixa lahaa dhadhankeedu marka waa qaraar carafna ma laha labadii iskuma haayo qur-aanka ada dabcan gaalka isaga ma akrinaayo waxaa akrinaya waa waa muslim yani waa mu'min iimaankiisu daahiran wa baatinan mu'minka afka ka muujisto aa baatinkana munaafiqa ka-ana waa ari waa akrinaa qur-aan ilaa dadku ku tirsan yihin salaadiiba waa tukanayay ayb marka kathiir min alculamaa marka haddii qofka isagoo waxyaabaha marka islaamnimadiisa dalaaladeeda tusaayo qur-aan akris baa ka mid ay leeyihin qofkiiba musxafkii qur-aanka akrisanaya haddii la arko adigana yani gaalnimaad ku taqaana isagoo qur-aan dareerinayaad aragta ku degdegin calaamaday u noqon kartaa muslimnimadiisa waa ku daran qaala baabu calaamati lmu'mini mu'minka calaamadiisa wabihi qaala akbaranaa suweyd bnu nasrin qaala akbaranaa cabdullaahi can shucbata can qataadata can anas bni maliki ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaal laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih aakhiru kitaabi اliimaan waxaa ii taal marka wuxuu yihi qaala alqaadi ayuu yidhi qaadigan marka uu tilmaamayo ma garanin kulley nasaakiinta qaarkooda qorayo qaala alqaadi samictu cabdaلsamad albukhaariya yaquulu xafsu bnu cumar aladii yarwi can cabdiraxmaan bni mahdiy kan ka wariyo laa acrifuhu ma garanayo ilaa an yakuuna saqطa alwaawu waawda un inay dhacday maahana min xafs bni camrin ay ka dhacday alrabaaliy almashhuuri biriwaayati can اlbasriyiin xafs bnu cumarka horaan usoo marnay xadiidkiisa shalay iyo mjir xafs bnu cumarka ka warinayo cabdiraxmaan bnu mahdi wuxuu leeyahay waxaan u malaynayaa cumar inaynan ahayn camar inay tahay waawda ka dhacday xafs bnu camrin alrabaaliy na waayo oo ka wariyo basriyiinta whuwa hiqat dakarahu fi hada اlkhabari fi xadiidi mansuur bni sacdi fi baabi sifati اlmuslim insha alla kusoo marna samictuhu yaquulu laa aclamu yani wuxuu leeyahay dakarahu fi hada اlkhabari fi xadiidi mansuur bni sacdin fi baabi sifati اlmuslim samictuhu yaquulu laa aclamu rawaa xadiid anas bni maliki almarfuuca umirtu an uqaatila الnaas biziyaadati qowlihi wastaqbaluu qiblatanaana ay la socoto waakaluu dabiixatanaa wasallow salaatanaa can xumaydin الطawiil ilaa cabdullahi bn mubaarak ayaa ka wariyay wayaxa bnu ayub almisriy wa huwa fi hada اljuz-i fi baabi ma yuqaatalu الnaas xadiidkaasna marka wuxuu ku jiraa baabu maa yuqaatalu الnaas casharadii marka shalay aan soo maraynay iyo ku jiray wuxuu leeyahay marka ayb sifat lmuslim waa kan xafs bnu cumar ayuu yidhi meeshaas marka kan wuxuu ku yundaru maa sayatii fi aakhiri kitaabi اliimaan kan xafs bni camrin الrabaaliy inay taha laga yaabaa midda uu leeyahay waayahay uu leeyahay marka ka kalena ya maxaa tiri shan boqol haa baabun calaa maa yuqaatalu الnaas waa kaas marka xadiidkan ayuu tilmaamana cabdullahi bn mubaarak can xumayd can anas umirtu an uqaatila annaas marka wuxuu leeyahay xadiidka anas ee marfuuca umirtu an uqaatila annaas iyadoo wastaqbaluu qiblatanaa ku jirto xumayd cabdullahi bn mubaarak unbaa ka wariyay ee yaxya bnu ayuub bes wahuwa fi hada اljuزءi fi baabi ma yuqaatalu annaas hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waalih asxab